إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo iyo weerar kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose bakool gado iyo banaadir saraakiil miinabaarayaal ah ayaa ciidamada shisheeye waxaa looga dilay gobolka shabeellada hoose wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo lagu xanto inuu xabashada u shaqeeyo ayaa sheegay inay soomaaliya ku habboon tahay in la xaraasho wulaadda walaayaadka gedo shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ayaa bogaadiyey beecadii beesha reer ugaasharmaake ay la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo adkeeyey ballantaasi indheergarad soomaaliyeed oo xog ogaal ah ayaa sheegay in masar ay dowladda federaalka u keentay hub duug ah oo ka mid ah hubkii lagu dagaalamay dagaalkii labaad ee adduunka maamulka puntland ayaa beeniyey inay dhowaan hub u soo dhiibtay dowladda ethoobiya isagoona ku tilmaamay gawaaridii garow weesaanada gelisay kuwa waday qudaar iyo baradho haweenka ku nool degmada sablaale ayaa wareejiyey sahay ay u diyaariyeen ciidamada mujaahidiinta ee jiidda hore ee walaayada islaamiga shabeellada hoose weliiska dowladda tanzaniya ayaa xabsiga dhigay xubnaha ugu sarsareeya mucaaradka waddankaas xilli ay isku dayayeen bannaanbax inay ka dhigaan caasimadda waddankaas ee daarasalaam دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo iyo weerar kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose bakool geda iyo gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo ku sugnaa duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ah oo ay kaga sugan yihiin degmada jannaale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee ku sugan deegaanka danow dhanka gedana rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada ceelwaaq waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala eegtay ayaa waxa ay si gaara uga tirsanaayeen ciidamada booliiska ah ee ka howlgala magaaladaas waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari dhanka bokolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerareen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur saraakiil miinabaarayaal ah ayaa ciidamada shisheeye waxaa looga dilay gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
waxaa saacadihii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose ka dhacay howlgallo lagu beegsaday kolonyo ciidamo shisheeye ah oo ku socdaalayay waddada xiriirisa shalambood iyo buulamareer qarax lagu beegsaday inta u dhexaysa danow iyo golweyn ciidamo yugandhees ah oo lugeynayay ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ku dhimatay laba sargaal oo miinabaarayaal ah ciidamadan ayaa sidoo kale maanta la kulmay weeraro dhabagal ah waxaana ay iminka ku hakadeen goobtii lagu beegsaday muddo ku siman shan maalmood oo xiriir ah ayay ku safrayaan inta u dhexaysa muqdisho iyo buulamareer waxaana ay si joogto ah ula kulmayaan weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo toos ah kuwaasoo ay la beegsanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo lagu xanto inuu u shaqeeyo dowladda xabashada ethoobiya ayaa sheegay inay soomaaliya ku habboon tahay in la xaraasho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi
mas-uuliyiinta iyo hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo maamulada uu shisheeyaha dalka ka dhisay ayaa waxaa ka dhab ah inay xaraashaan oo ay iibsadaan waddankani soomaaliya waxaana ay doonayaan in gebi ahaanba waddanka iyo kheyraadkiisa laga iibiyo wadamada shisheeye ee boobka halkani u jooga wasiirka ugu magacaaban maamulka la baxay koonfur galbeed horumarinta reer miyiga ninka lagu magacaabo maxamed ibraahim ayaa waxa uu sheegay isaga oo meel madal ah hadal ka jeedinayo inuu qabo fikir ahaan in wadanka oo dhan la gato islamarkaana la xaraasho waxa uu si cad aan gabasho lahayn u muujiyey in wadankani aysan jirin meel uu u socdo dunidana uu ka haray waxaana uu intaa ku daray inaysan jirin wax la qariyo oo meesha yaallo wuxuu intaas ku daray inuusan soomaali fiican qori karin islamarkaana isku dhex qaso sida uu afkiisa ka sheegay taasna ayaa muujinaysa in ninkani ku soo koray dalal shisheeye wax qiimo ahna uusan ugu fadhin waddanka soomaaliya horta inta meeshaas la joogo maqday farankila labaad ama dhuumashafarank inta la joogo kow tan labaad ay tahay shaqada ay tahay bil niow ninaa ninaa ninaa idhibe shaxaad iga wareeriye ambasador shaqa iga sii ayta hadhow dambe isku imaana nin ugaas keensaday oo haddii aad la hadashid ugaaska wacaay caaw ugaaska kasoo waca gurigaaga markaad tagtid ugaaska kaaga horreeyay ninkii keli gabadhii keli aan ku keenay ma aa lagu leeyahay yaa shaqaynaa ya even sometimes soomaali fiican la qori karin wuxuu iyo wuxuu iyo waxay aalisku qasaa waddankan meel ma u soconin aan gadanaa qaba ani ase dhan baa xalaashay
ninkani oo uu sidan u dhibayo afka soomaaliga ayaa waxa uu maamulka koonfur galbeed ugu magacaaban yahay horumarinta reer miyiga waxaana muuqatay in xilkani loo dhiibay iyadoo lagu salaynayo xeerka ay xukunka ku kala qaybsadaan dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daaban mana ahan mas-uulkii ugu horreeyey oo ay shisheeye tababaraan oo si cad oo aan gabasho lahayn u sheegay in la iibiyo waddankani ay ku nool yihiin shacbiyadda muslimka ah khayraadkana uu allah ku manaystay dhulkooda muuse biixi ayaana ninkani ugu horreeyey oo iibiyey badda soomaaliya wulaadda walaayaadka gedo shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ayaa bogaadiyey baacadii ay beesha reer ugaasarmaakee la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona adkeeyey ballamahaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali kulan ballaaran oo dhowaan dhex maray wilaayada islaamiga ah ee gadow iyo beelweynta ugaasharmaarke ayaa waxaa kasoo qayb galay culimaa uddiin waxgarad ka socday beesha iyo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab munaasabadda waxaa ka hadlay sidaba warbaahinta shalay laga sii daayey waxgaradka beesha culimada diinta islaamka oo ugu horeeya sheekh fu'aad maxamed kalaf haddaba waaliyaasha wilaayaadka islaamiga ah ee kalaha gedo jubbada dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa ka hadlay madasha baycada kula gelisay beesha ugaas sharmaarka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuulaadan ayaa adkeeyey baycadii beesha la gashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cidda hoggaanka u eedo soo maamulaysa reer ogaasharbaarka inay yihiin magacaana kugu daliil ah waxaa kaloo intaa dheer oo maanta runtii ammaan fara badan oo aan laga dhammaanayna u baahan waxa meeshaan ku qoran oo ku sharxan oo maxay tahay hadday tahay ahdaaftoodii inay waxaa weeyaan caddeeyeen baasi geesinimo leh oo gobinnimo ah oo xaqiiqo ah bay halkaan u caddaysteen warkooda saasaa caddayn ugu filan iyo waxaa weeya ammaan intaba ciddaa marka raayadeeda way caddaysatay waxaannu ilaahay subxaana wa tacaala ugu baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo kuwii waxaa weeyaan qowlkooda iyo ficilkooda ilaahay iswaafajiyo inu ilahay ka dhiga ilahay ugu baryayna subxana wa tacaala odayaasha beesha re'ogaas sharmaake ee ka dhashay beelweynta sade waxaan leenahay jazaakum allahu khayran juhdigii iyo dadaalkii faraha badnaa aad bixiseen iyo sabirkii iyo dulqaadkii aad muujiseen idinkoo odayaalah hoggaan dhaqana culamo iyo akhyaarba isugu jira muddada intaa la-eg inaad ku samirtaan dowladaas oo adduunyadiinna iyo dadkiinnaba aad ka soo tagtaan ilaahay dartiinna aad wakhtigiinna u bixisaan taas waxay inoo muujinaysaa sida aad u garab taagantihiin kitaabka ilaahay subxaana wa tacala ayay inoo muujinaysaa re'ogaas jarmaakow dardaaranno yar inaa idin dhaho marka ugu horraysa insha allahu tacala odayaasha waxaan u dardaarmayaa maadaama afartan iyo shan cisho ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la idin barayay oo aad cilmi badan xambaarteen cilmiga aad barateen waxaa laydinka rabaa inaad ummadda inteedii kale gaarsiisaan waa dacwo aad xambaarteen oo waajib idinku ah maanta laga bilaabo ummadda inteedii kale insha allahu tacala inaad ola laabataan oo aad gaarsiisaan sida nebigu sal alla alih wasalam uu yidhi balliquu canii walow aaya aayad ba allaha ka dhiga wixii ilaahay uu kuu kordhiyey waxaa lagaa rabaa inaad ummadda inteedii kale aad gaarsiisaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wa akhiiran waxaan bogaadinayaa beesha mowqifka iyo moogtahay sharafta iyo khayrka ilaahay subxana tacaala maanta u waafajiyey ilaahay subxana tacaala ha xifdiyo ehelkooda iyo maalkooda iyo waxa weyn awlaaddooda allah u xifdiyo maanta xaqiiqatan waxay doorteen dariiq fiican ayay doorteen hortoodana waa la doortay gadaashoodana waa la dooran doonaa tusaale iid waxaa noogu filan waddadaan dadkii qaaday maxay la kulmeen waddadaan dadka qaaday ee doortay oo ilaahay subhanahu tacaala waxa weeyaan u run sheegay maxay la kulmeen waxaa tusaalena u filan saxaabadii nebi maxamed sal allahu calayh wasalam oo qaarkood maanta waxa weeyaan magaca ay dowladdu oo noogu tahay iyago aqliya ah oo yar ayay waxa weeyaan ilaahay subhana tacaala u run sheegeen nebi maxamed sal alay slam ee beeco la galeen waxay qaateen diinta ilaahay subhana tacaala in nusraynayaan ilaahay subhana tacaala wuxuu dhexal siiyey shareecada islaamka iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebi maxamed sal dib baa loogu laabto wuxuu gaarsiiyey ilaahay subhana tacaala iyagoo noolnool oo sidan oo kale u joogo annagoo hadda aan u joogna u u joogo in janno loogu bishaaray ilaahay subhana tacaala gaarsiiyey ilaahay subhana tacaala gaarsiiyey inay adduunyada iyagoo aqliye ah oo musharidiin ah meel yar ku go'doonsan markay ilaahay subhana tacaala isku xidheen shareecada islaamka ay u istaageen in nusreeyaan inay adduunyada boqorra ka noqdaan beesha waxaa leenaha jazaahum allahu khayran ma ahan markii ugu horreysay oo qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab beeco la galaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ku jirto dagaal caalami ah oo ay kula hardamayso shisheeyaha iyo askarta soomaalida ah indheergarad soomaaliyeed oo xogogaal ah ayaa sheegay in masar ay dowladda federaalka u keentay hub duug ah oo ka mid ah hubkii lagu dagaalamay dagaalkii labaad ee adduunka cabdifitaax faarax diiri ayaa ka warramaya habeen hore waxaa takada magaalada muqdisho ka soo degay hub ay keentay dowladda masar oo qaarkiis la soo sawiray waxaana hubkaasi ka muuqanayay rinji cusub oo la soo mariyey habeen hore waxaa dekadda magaalada muqdisho ka soo degay hub ay keentay dowladda masar oo qaarkiis la soo sawiray waxaana hubkaasi ka muuqanayay rinji cusub oo la soo mariyey suldaan nuurow xaaji isxaaq oo la socday hubkaasi ayaana sheegay inuu yahay mid duug ah oo la adeegsaday dagaalkii labaad ee dunida dowladda masarna ay waddanka keentay markii ay weysay qaab ay ugu nacfiso xalay hubka laga soo dejiyey garoonka muqdisho ay keentay dowladda masar waxaan kala socdaa markaan teleefanada adeegsanay in hubkii dagaalkii labaad ee adduunyada lagu dagaalama uu yahay hub hadda casri oo lagu dagaalami karaan ahayn soomaalidana dee hadda dhanay u socoto garan mayse waxyaalo ka fiican in looga bedesho unbaa hadda loo soo dhiibay hubkaas hub jira ma aha waxaan igu maqaalaa hadda markaan ogaaday inaan hubka wuxuu yahay aan baaro hubkii dagaalkii labaad adduunya lagu dagaalamay oo laga tegay oo dhacay oo la jiiday uu yahay suldaan nuurow maruu ka sii hadlayay hubkaasi wuxuu tusaale u soo qaatay inuu la mid yahay hub ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee askarta kenya uga furteen hadda ka hor dagaal weyn oo caan ahaa oo ka dhacay deegaanka kulbiyo ee gobolka jubbada hoose kaasoo suxufiyiintii tegay halkaasi ay ku sifeeyeen hub kenya laga guubay ee madaaficda ay ka mid ahaayeen iyo kii laga furtay bay ahaayeen hubkii dagaalkii labaad ee dunida qofkii rabaa in wararkaas wax ka ogaada wuxuu baari karaa dagaalkii ka dhacay kulbiyow xub noocaasa lagu oo rubo noocaasoo lagu soo qabtay daawashadu way ku jirta hubkii marka dagaalka kulbiyow laga soo qabtay oo kala waayo hubkaanna marka hub waxtar u leh ayaga hadda ma ahan saas darteed waxaan leeyahay marka wax muhiimka noo ah oo dhulka noo yaalla oo khayraadka ah hub dagaalkii labaad adduunyada lagu galay ha ku bedelinaan leeyahay nimanka hadda meesha ka talinaya suldaanka oo marka jawaabayay su-aale laga weydiiyey diyaarado helikabtar ah oo iyagana qayb ka ahaa hubka ay masaaridu siisay dowladda federaalk ayaana ku jawaabay diyaaradahaas waan waraystay laftooda waxaa laigu sheegay in ay u yihiin dowladda masar gambaleel oo lagu xasuusiyo dadka maalinta ramadaanta ah ama bisha ramadaanba xilliga afurka in la kiciyo oo wax un laga rirido oo dhawaaqeedana uu aada u sarreeyo marka xasuusta diyaaraddabaas hadday soo kacdo afurkiyaa la jooga ay leeyihiin waddanka buuraley waaye saa darteed waan gambaleelay u tahaan dhihi karaa laakiin soomaaliya hadda mid wax ka tiri doonta ma ah masar ayuuna ku tilmaamay dowlad taariikh u leh inay hubka qadiimigaa siiso dowladaha ay danaha ka leedahay wuxuuna soo qaatay tusaale taariikheed haa way ka dhacday taariikhda hadda ka hor way dhacday dowlado badan oo ay siisaa jira waxaan ka xasuusnahay hadda waagii ay ishayeen ciraaq iyo iiraan dowladda masaarida waxay hub siisay ciraaq oo saadaam xuseen hogaaminayay hubkaas kanoo kale u ahaa waa dagaalkii labaad oo dunyadu ka soo haray garoonka diyaaradaha marka laga dejiyey gawaaridii meesha lagu dejiyey diyaaraddu waa ka degi waayeen waa kici waayeen liannahu waa hub laga dhammaystay oo baaba'san waxtar aan u lahayn qofkii la siiya qofka iska bixinayana uu ku raadinayo wax waxtar u leh dalkiisa maanta uu dalka kale ka kaga bedesho in waddanka nacfigiisa lagu bedesho sax maaha dowladda masar ilaa iyo hadda ma faahfaahin hubka ay keentay muqdisho waana hub aad uga liita midka ay isticmaalaan ciidamada shisheeye ee atmis maamulka puntland ayaa beeniyey in dhowaan ay hub u soo dhiibtay dowladda ethoobiya isagoona ku tilmaamay gawaaridii garowe saanadda ka dejisay kuwo waday baradho iyo qudaar sakariya cumar ayaa ka warramaya isagoo waraysi siinayay warbaahinta ah wasiirka arrimaha warfaafinta ah ee maamulka puntland maxamuud ceydiida dirir ayaa waxa uu gebi ahaanba beeniyey islamarkaana waxba kama jiraan uu ku tilmaamay warar sheegayay in gawaari ka soo tallaabtay xadabeenaadka ay huba u sideen maamulkaasi wuxuu tibaaxay in gawaaridaasi ay ahaayeen kuwa qudaarta keena deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi islamarkaana aysan jirin wax hub ah oo ka soo gudbay xadabeenaadka soona gaaray gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi hase ahaatee uu tilmaamay inay awood u leeyihiin inay keensadaan huba anigu ma caddayn karo in puntland hub soo galay adiguna ma caddayn kartid laakiin waxaad daawatay malaa baabuur kuwii baradhada iyo keeni jiray iyo yaanyada keeni jiray oo sharica saaran yahay oo baabuur waardiyeynayso in laga waardiyeynayay in la dhaco dad aana isku leh ay kala dhacaan baabuurta iyo in kale qofna ma caddayn karo laakiin dawladi waardiyenaysay unbaad muuqanaysay marka annagu hub ma keenin laakiin hub inaanu keeno sharci waa u leedahay sidoo kale ceydiida wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland oo hadalkiisa sii watay ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa ninkii ugu horreeyey oo dhulka soomaali galbeed ee etoobiya ay gumaysiga ku haysato ku tilmaamay dhul ay leedahay dowladda xabashida etoobiya islamarkaana uu hadda doonayo inuu bulshada soomaaliyeed ku qaldo inuu diidan yahay etoobiya islamarkaana ay iskhilaafsan yihiin madaxweyne xasan isagu waa ninkii intuu jigjiga tegay dhaantada ku ciyaarayay oo lahaa dhulkan etoobiya iskale madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee jigjiga taga ee yidhaahda dhulkan etoobiya le isagu ahaa hadeerna markii muuse bixi uu saxeexayay m o u-da isagaa la fadhiyey miiska hor iyo gadaal ba isagaa u wada etoobiya marna isagaa xaggaa u wada marna isagaa xaggaa u wada siyaasad saxa oo maaragtay leh jiha wixii uu qalday dadka yaanu kula soo gabanin waxaana warkan ka soo baxay wasiirka arrimaha warfaafinta ee maamulka puntland ay kor u sii qaadaysaa xiisadda khilaaf ee ka dhex taagan maamulka puntland iyo dowladda federaalka iyadoona arrintan ay qayb ka tahay eedeymaha ay warbaahinta isku mariyaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyaha haweenka ku nool degmada sablaale ee walayada islaamiga ah shabeellada hoose ayaa wareejiyey sahay ay uu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda walaayadaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
rajeynaynaa haddaan nahay gabdhaha degan degmada sabalaale inaad acdaa'da ilaahay noogu soo xirxirtaan shan iyo tobankan xarig noona keentaan biidnillaah
waxa ay ahayd munaasabad ballaaran oo si heer saraha loo soo qorsheeyey islamarkaana ka qabsoontay degmada sablaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan sablaale ayaa soo agaasimay madashan taasi oo lagu wareejinayay agab kala duwan iyo sahay ay soo direen haweenka degmada waxayna ugu taragaleen sahayda in ay gaarto militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore iyo furimaha dagaalka in ka badan siddeed boqol oo shay iskuguna jira agab dhar iyo cunooyinka fudud ayay haweenka degmada sablaale ku wareejiyeen nabadoonnada degmada si ay iyaguna ugu wareejiyaan maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay marti kala duwan oo mudnaan sare leh kuwaasi oo iskugu jira maamulka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxgarad suugaanyahanno iyo haweenka degmada sablaale ugu horrayn waxaa madasha ay munaasabadda ka dhacaysay ka hadlay macalimad safiya oo ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee sablaale iyadoona ka warbixisay agabka ay wareejiyeen waxaan halkan ka wareejinay waxaa ka mid ah laba boqol toddobaatan iyo saddex caag cagsaabana ay walaalaha mujaahidiinta ugu talagalnay afartan iyo saddex jawaan oo buskud ah labaatan iyo shan kartoon oo timir ah labaatan iyo laba darsin oo funaanado ah waxaan kale aan ugu talagalnay boqol iyo siddeetan go oo go'yaasha hubsashada ah oo aan ugu talagalo walaalaha saaxada jihaadka jooga inay dhaxanta ka hubsadaan sidoo kale waxaan halkan ku wareejinay laba darsin oo cimaamada ah waxaan kaleeto wareejinay shan iyo toban xarig oo xargaha aan rajaynayno in ilaahi subxaana watacaala cadaadiisa lagu soo xirxiro waxaan kaleeto oon walaalaha aan u diyaarinay laba boqol oo cirbado ah oo aan rajaynayno inay maxaan ku dhahay ay agabyada iyo waxyaabaha ay rabaan ee kobaha iyo waxyaabahaas ay ku samaystaan aan ugu talagalnay waxaan kaleetoon ugu talagalnay walaalaha mundad dun ah oon cirbadahaas ay la socdaan intaasi inka badanna insha allahu tacaalaa way idiin imaan doonaan garabkiina ayaana taagannahay intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanka oo ballanqaaday isgarabtaagga mujaahidiinta dhanka kalena sheegay kaalinta ay bulshada sablaale ku leedahay garab istaagga mujaahidiinta waa kan mid ka mid ah nabadoonnada sablaale oo bidhaaminaya kaalinta ay dadka reer sablaale ku leeyihiin jihaadka ka soconaya bariga afrika waxaannu leenahay gabdhaha xafladdaa sameeyey waxaa soo sameeyey dadkooda iyo degmaduna ku garab taagnaayeen ilaahay xaqa ha waafajiyo khayr badanna ha heleen
sidoo kale nabadoon axmed ciise oo isna ka mid ah nabadoonnada degmada ayaa bogaadiyey dadaalka gabdhaha muslimaadka ah isagoona ugu duceeyey beddel khayr badan
waxaannu idiin rajaynaynaa meesha aad ka keenteen in ilaahay wax khayrla idinku bedelo in ilaahay ajar iyo xasanaad idinka siiyo macallimad raxma oo iyadana ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee soo agaasimay xafladda hadiyad wareejinta ayaa codbaahiyaha ka hor hadashay caruurteenna yaryarkaa inaan ku barbaarinno sida maxay heeto ay u soo dili lahaayeen gaalada waxaan diyaarinaynaa caruur yaryar ah maxay heeto waxa maanta fuquurta jooga oo dagaalamayo hooyo ayaa dhashay hooyadaas cunugaas dhashay adigoo kaley u soo foolatay sagaalka biloodaad uurka ku sida way ku siday maxaa lagaaga baahan yahay marka inaad cunugaaga marka koowaad uu soo baxo hadalbaradka uu yahay kelimada tawxiidka inaad ku barbaarisid kadibna aad maxay heeto bartid cadowgiisa dadaalka ay gabdhaha muslimaadka ahi oo ugu jiraan garab istaagga ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ayaa ah mid aad u muuqda oo aan la qarin karin hablihii islaamkeen marnaba cidi hilmaamaynin soo jeed hannan wacan kuwii hadalka miisaamay habsan iyo kuwan looga baqin halista shaydaan hagarli'i kuwii lagu bartee hawshanna la qaaday heryada gumaystaha kuwii lo hudumin waayey
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan booliiska dowladda tanzaniya ayaa xabsiga dhigay xubnaha ugu sarsareeya mucaaradka ee waddankaas xilli ay isku dayayeen inay bannaanbax ka dhigaan caasimadda waddankaas ee daarasalaam faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise wararka ka imaanaya dalka tanzaniya ayaa ku warramaya in booliiska dalkaasi uu xiray xubnaha ugu sarreeya ee mucaaradka arrintani waxaa sheegay xubnaha mucaaradka ee dalkaasi sidoo kale mucaaradka dalkaasi ayaa sheegay in aysan joojin doonin inay isu soo baxyo abaabulaan taas oo ay ka hor istaageen ciidamada booliiska waxay kaloo ku eedeeyeen ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay geysteen afduub iyo dilal siday ay hadalka u dhigeen sidoo kale xubnahan u hadlay xisbiga mucaaradka ayaa intaa ku daray in la xiray guddoomiyahooda iyo ku-xigeenkiisa dibadbaxyada laga hor istaagay ayayna ku sheegeen inay uga soo horjeedeen dilalkii afduubka lagu eedeeyey inay ciidamada ammaanka ee dowladda tanzaniya gudaha waddankaasi ka wadaan dowladda tanzaniya ayaa dhankeedii ciidamo booliis ah ee ka hortaga rabshadaha dhigtay goobaha muhiimka ah ee magaalooyinka dalkaasi si ay uga hortagaan isku imaatinka lama oga halka ay ku dhammaan doonto xaaladdan u dhexaysa dowladda tanzaniya iyo mucaaradkeeda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa